asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda sanguni qodobada aad ku maqli doontaan waxay kala yihiin wasaaradda beeraha oo digniin u dirtay ganacsatada dibadda ka keenta khudaarta gudaha dalka lagu beero kulan looga hadlayay dhismaha garoonka diyaaradaha oo lagu qabtay beled xaawo bulshada dhoobley oo loogu baaqay inay caafimaadkooda la socdaan waxaad kale aad ku maqli doontaan warka subaxnimo shirka casriyeynta badeecadaha soomaaliya oo laga daafuray magaalada muqdisho wararkan dhanka dibaddeedkan dhegeystayaal waxaa ka mid a xukuumadda jabuuti oo kordhisay muddada loo qabtay soo galootiga sharci darrada ku jooga dalkeeda kuwaasi waxaa aan qodobada warka subaxnimo ugu door karoon qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiiso badan u diyaargarooba iskusoo laabasho wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ku beegan tahay lixda bisha shanaad sanadka laba kun shan iyo labaatan warkaas subaxnimo waxaa soo saaray cabdulaahi cabdicasiis siraad aniguna waxaan ahay xasan maxaa cabdulaahi warkoftsan aan ku bilaabay qaar ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa bulshada ugu baaqay inay booqdaan xarumaha caafimaadka si ay ula socdaan xaaladahooda caafimaad maxamed cali simo ayaa warbixintan inoo hayo iyadoo ay jiraan xaruma caafimaad oo si bilaash ah ay dabiib caafimaad uga heli karaan bulshada ayaa haddana waxaa jira dad badan oo aan booqanin xarumahaasi si ay ula socdaan xaaladahooda caafimaad qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaadka ee degmada dobley ayaa bulshada ugu baaqay in ay booqdaan xarumaha caafimaadka si ay ula socdaan xaaladahooda caafimaad islamarkaana ay u helaan daryeel caafimaad magacayga waxaa la maxamed amiin geedi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta hadda albadar joogta soomaalida ummadda soomaaliya aniga hadda kolley waxaan ku baraarujin lahaa xanuunada way iska badan yihiin wadankaa joogna dee waa waxoogaa dhulka horaan hor usii dhintay oo dee xanuunadiis way iska badan yihiin maadaama dheefta ka dhimatay dadka waxaan kula talin lahaa meeshaa joogtiin waa wadan soomaali ummad soomaaliya isfahmaysiin ala joogtiin hataa ninkii wax la oo tabar yar ha imaado ha isdaaweeyo ileen dadka ma fahmi waynaysiin qof wiilkaadoo kalea jooga haddaa hooyo soomaali tahay wiilka aa dhashay ee kan inta joogo hal waaye oo uniilo gargaara hadduu ilaahay karaa noqdo bulshada horta marka koowaad baaq aan ujeedinaya waxaa waaye inay ka taxadiraan nadaafadda ay waxaa koowaada caafimaad u weela waa nadaafadda haddii haddii hadda lagu soo daaway haddan waxba iska bedelin meesha uun aad taagan tahay daawada waxba kuumsi korinayso marka koowaad waxaan baaq bulshada u diraya inay ku dadaalaan dhanka nadaafadda sidaba caruurta yaryar nadaafadooda zaa'id loogu dadaalo waxaa kaloo dhihi lahaa markaad xanuunsataan marka koowaad inaad booqatiin xarumaha caafimaadka meelo n j o l iyo meelo barefadba waa jiraan labada meelba meeshii ku dhow inuu qofka si deg deg u gaaro sifa caafimaadkiisa meeshuu maraya loo ogaado dadka bukaan socodka oo kale waxaan u diri lahaa in ay ku imaadaan xarunta caafimaadka shaqaale heegan ah iyo dawo tayo leh yaa laga helaa weliba hooyooyinka uurkale waxaan kula sii dardaarmayaa inay iska daayaan xaafadaha ay ku dhalayaane xarunta caafimaadka waa beri waxay leedahay umulisooyin u heegan ah mar walba in ay yimaadaan oo ayna umuliso dhaqameed iyo xilli xaaladoodu ay khatar galayso ayna noqonin inay yimaadaan xilli hore
waa tahay dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay maxamed cali simo oo qodobkaasi inala socodsiinayay kulan oo ujeedadiisu ahayd sidii bulshada ku nool magaalada beled xaawe ee gobolka godo uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha garoonka diyaaradaha degmadaasi ayaa lagu qabtay beled xaawo firdows axmed cabdiya ayaa warbixintan inoo haysa
kulan lagu qabtay magaalada beled xaawo islamarkaana ay ka qayb galeen maamulka degmadii bulshada qeybaheeda kala duwan ayaa ahaa mid qurba joogta gobolka gada looga codsanayay inay door ka qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha shiree cabdulaahi cabdi gudoomiyaha degmada beled xaawo ayaa ka warbixiyey dhismaha garoonka halka uu marayay isagoo ugu baaqay ummadda soomaaliyeed iyo qurbajoogta gobolka gado inay ka qayb qaataan garoonka dhismihiisa
shaaciinta aqoonada garoonka waxaa loo baahan yahay hawsha meel fiican baan soo gaarsiinay waad ogtihiin hore ballan baana kaga qaadnay maalinka xalfadda hadday tahay maalinka garoonkaan xarab jirayna hadday tahay phase two markaan bilaabayna hadday tahay welina hadda waxaa gabagabanayaa phaseka labaad ee phase two-ga waxaa keliya garoonka ka dhimayaa fensinkii phase two-ga hadda wuxuu noo marayaa meesha gabagabada ugu adkeed waxaa rabnaa marka garoonku waa garoon ay reer barad xaawo leeyihiin arrinkaa iskale arrinkaa ka dhoofi doono arrinkaana munaafacasan doona annaga ama waan ka tegi doonaa ama waan dheeraan doonaa ama waan dhiman doonaa ma rabna annaga wixii nala dhaxalsiiyey inaan awlaadannada iyo ilmaha nagaan dhaxalsiino wixii horaan bulshada ka qaadnay maanta maraqaati bay u yihiin airboorka meesha uu maraayo maanta wixii aad soo dirsataanna gacan aamin bay geli doonaan guddigan iyo kuwo kaleo hadda noqonay guddiga ka noqon baa gacanta ku haya insha alla ilaahi haddii yidhaahdo wixii aad dirsataan oo meeshaas aad gashataanna waa arki doontaan waxaa rabnaa hawshaas ayadaa in loo istaago ganacsatada u istaagto odayaasha u istaagaan dhalinyarada u istaagaan dawooyinka u istaagaan kuwa dalka jooga u istaagaan ciidamada u istaagaan in aan loo kala harin baan maraynaa
waagagdhegeystayaal aad bu mahadsan tahay firdoos axmed cabdi oo qodobkaasi ay nala socodsiinaysay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa digniin culus u dirtay ganacsatada dalka keena khudaarta laga keena dalka dibaddiisa islamarkaana laga heli karo dalka gudihiisa khadar axmed salaan ayaa warbixintan inoo hayay wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa digniin culus u dirtay ganacsatada dalka keena khudaarta laga keeno dalka dibaddiisa wasiirka wasaaradda beeraha mudane maxamed cabdi xaayir maareeya ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ganacsatada soo dhoofisa khudaarta si aan loo wiiqin dadaalada beeraleyda soomaaliyeed ee ku tiirsan wax soo saarka gudaha ku u kuurgelaynay alaabooyinka halkaa ka soo dega gaar ahaan waxyaalaha beeraha kasoo go-ay khudradda halkaa ka soo degta waxaanu ku aragnay sida aad arkaysaan khudrad aad u fara badan oo aad u badan oo ka soo degtay halkan oo badankeedu u badan tahay waxyaalo soomaalidu ay qani ku tahay ama ay soo saari karto beeraleyda soomaaliyeed ay doonayaan inay ay soo saaraan oo suuq u helaan nasiib daro shirkadahan diyaaradaha ka yimaada dalalka dibadda waxay si sharci daro ah oo aanay liisan u haysan ganacsato aan sharci u haysan inay soo dhoofiyaan khudaar halkan keenayaan khudaar badan oo sharci daro ah khudaarta badankeedu waxay suuqa ku gashaa marka hore xalaaneba ha gasho laakiin suuqa waxay ku gashaa cashuurdhaaf dadka soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed ku dhiirigelinaya inay dalkooda beertaan beeraleydooda dhiirigeliyaan beeraleyda hadda ku hawlan wax soo saarkana waxaanu ka joojin doonaa waxyaalahaas oo kale oo fawdada ah oo sida sharci darada dalka loo soo gelinayo
wagaagdhegeystayaal weli waxaad la socotaan warka subaxnimo idaacadda sanguno idinka imanaya mawjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megatis madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa dhagax dhigay dibudhiska wadada laamiga ee isku xirta degmada degmooyinka hanadhahdee guriceel iyo caasimada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug maxamed cali samo ayaa mar kale warkan inoo haya
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ah ee isku xirta guri ceele iyo dhuusamareeb oo lagu dhisayo iskaashiga maamulka iyo bulshada reer galmudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay mashruucan lagu dhisayo wadadan isagoona u mahadceliyey bulshada reer galmudug reer guriceel maanta waxay noo tahay maalin weyn oo xasuus yeeladoonta insha allahu tacaala inaan halkan maanta ka bilowno mashruuc isku tashi ah ee dhismaha waddada laamiga ah waxaan leenahay markii hore mahadda maanteed ilaahay subxaana wa tacala aan u celinaynaa na siiyey jaaniskan iyo fursaddan marka labaadna reer gura'aal waa mashruucii waddada dhiska ee ugu horreeyey iskutashiga ahaa oo aan u doorannay inaan ka bilowno guraceel waa mudan tihiin reer guraceel dadaalkiinna iyo waxqabadkiinna iyo dowladnimada iyo dib u dhiska dalka qaybtaad ka soo qaadateen baad ku ammaanan tihiin waana sidaan kugu doorannay waxaan rabaa inaan idhaahdo kaalintiinna ka qaata mashruucan sidaad og tihiin wejigiisii koowaad waxaad qalabkan hadda een, diyaarsan soo bilowday dowladda galmudug oo kaashanaysa ganacsatadeeda gaadiidleyda een, qaybaha bulshada muhiimka u ah arrintan maantana bilowga iyo dhagaxdhigga halkaani wuxuu yahay mid aan isugu tegayno oo isa kaashanayno oo dowladduna kaalinteeda qaadanayso intay hore u soo qabatay iyo si joogto ah shaqada soconaysa intaba ay qaadanaysa kaalinteedii bulshadana waxaa laga rabaa qaybeeda kala duwan meel kastoy joogto la joogo in laga qayb qaato mashruucan waxaan rabaa halkaa inaan si gaara uga xuso waa mashruuc loo dhan yahay oo lasa kaashaday ganacsatada qayb weyn bay ka qaadanayaan waana soo socdaan waa diyaarsan yihiin abaabulkoodii iyo dadaalkii hawshaan ku uga qayb qaadanayeenna waa ku jiraan waana imaanayaan haddii ilaa yidhaahdo meeshoodaanaan leennahay soo dadaala soo dadaala insha allah
mahadsanid maxamed cali samow hay-adda statistikada qaranka ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay shirka casriyeynta badeecadaha soomaaliya khadar axmed salaan ayaa mar kale warkan inoo haya hay-adda istaraatiijiyada qaranka ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay shirka casriyeynta badeecadaha soomaaliya shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa waxaa daafuray wasiirka wasaaraddaasi maxamuud cabdiraxmaan beene beene isagoona ka warbixiyey daafurka shirka maalin kastaba waxaan ku tillaabsanaynaa markii shaqo weyn hay-ad dowladeed waax dowladeed department minister waxay rabta ha noqoto shaqooyinkeeda waaweynka ee markay ku guulaysataba in laisugu yimaado halkaas si laisugu bogaadiyo loo daafuro dadkana loogu sheego si shaqooyinka muhiimka oo waaweynka ah looga warqabo maanta waxaa la daahfurayaa ama daahfur ay tahay casriyeynta eh, maxaan ku dhahaa baahinta tusaha sicirka badeecadaha soomaaliya soomaaliya ma ahan inay hore u lahaan jirin c b a laakiin tadawur iyo horumar waxaa ku socday in la mar kasta la qurxiyo la ballaariyo la tayeeyo lasii weyneeyo sidaa la socoteenoo warbixinta agaasimaha guud halkan inoogu sheegay taariikhda ay soo martay iyo sidii loo suubin jiray iyo dee inay ku saleysneyd magaalo ama magaalooyinka caasimadaha banaadir muqdisho ee somalilan oo kaleenta iyo iyo iyo iyo iyo puntland intaas mar kastaba dowlad dhiska marka waxaa ka mid a waxaa haysatid iyo waxaa keri kartidaa laga shaqeeyaa hadhow markii aad tabarteeda iyo aqoonteeda heshidna waa inaad u guurtid wixii inaad ballaarisid siday usoo gurguurinaysay marka maanta waxaan joognaa bahashi oo national laga dhigay oo la ballaariyey oo aada arkayseen tadawurka ay soo suubisa waxaa halkan oogula soo bandhigay xogogtii aadka loo isticmaalay sahankii qoyska soomaaliyeed ee labada kun labaatan iyo labada la qabtay base looga dhigay sidoo kalentana dee sidaa arkayseen halbeegyada iyo dee adduunyada systemka la isticmaalayo c o i ma- maxaad- so maxaa loo- see loo qaabkee loo dhaha waa c o i c o p two thousand eighteen baa la la isticmaalay oo aan qayb ka noqono dadka dee basekaas ka faa'iidayo markii horeetana nineteen ninety nine la isticmaalayo
mahadsanid khadar axmed salaan dhegeystayaal qodobkaasi waxaa uu dambeeyey wararkii gudaha idin ka haynay kuwii dibadda ayaa inoo soo socday balse intaasi ko- ah, kuwii dibadda ayaa inoo soo socday balse intaasi ka hor wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha uu inoo soo jeediyo cabdulaahi cabdicasiis saraad oo igula sugan stuudiyaha cabdulahi maxaa u dambeey warkii ciyaaraha
mahadsaned xasan maxaa cabdulaahi ciyaaryahan rabin abrim ayaa walaac ka muujiyey xaaladda dhaawaca ee daafaciisa mathias delight liiska xidigaha xorta uga tegaya kooxaha waaweyn ee premier leaga oo la shaaciyey gary neville waa daafici hore ee kooxda manchester united oo qiimeeyey fursadaha arsenal ee kulanka p s g uga gudbi karaan finalka champions leaga iyo trent alexander arnold oo ku biiraya kooxda real madrid xilli ciyaareedka dambe xasan
mahadsanid cabdulaahi cabdicasiis raad haatana warka dibadda xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ayaa kordhisay muddada ay qa- u qabatay dadka ajnabiga ah ee sida sharci darrada ku jooga dalka inay iskaga baxaan wasaaradda arrimaha gudaha ee jabuuti ayaa sheegtay inay shan maalmood ku kordhisay tarxiilka dadka sharci darrada ku jooga dalkeeda taasoo lagu gol leeyahay in shantaas maalmood shaqaalaha ajaanibta la siiyo fursad ay xuquuqdooda uga qaataan loo shaqeeyayaasha sidoo kale waxaa muwaadiniinta jabuuti la faray inay qaataan waraqa- warqadaha aqoonsiga ee muujinaya muwaadinimadooda si ciidanka amniga lagu fududeeyo shaqadooda dadka haysta warqadaha qaxootiga ayaa iyagana la sheegay in xeryaha qaxootiga dib loogu celin doono qaqabashada dadkan ayaa la filayaa inay bilaaban doonto toddobaadka soo socda guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaasi inogay warkii subaxnood kala socoteen idaacadda sanguuni warka waxaa soo saaray cabdulaahi cabdicasiis raad waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah xasan maxaa cabdulaahi intan warkankiisa xigaawada dib ugu kulmi doona waxaad ku dhaafina sidaasi nabadgelyo